bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkaan idinkugu hayn waxaa kamid ah madaxweynaha la doortay ee dalka william ruuto oo maanta loo dhaarinayo hogaanka ugu sareeya dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qeybgelaya caleemasaarka madaxweynaha kenya iyo dowladda soomaaliya al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin shacabku inay isaga fogaadaan ku baaqday subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mid a qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo talaado taariikhdan ay ku beegan saddex tobanka bisha sagaalada sebtembar sanadka labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada madaxweynaha la doortay ee dalka william ruuto iyo ku-xigeenkiisa ayaa lagu wadaa in baara labiyo tobanka iyo toban daqiiqo ee duurnimada maanta ah loo dhaariyo qabashada hogaanka wadanka ugu sareeya arintan ayaa timid kadib markii shantii bishan maxkamadda dalka ugu sareysa ee supreme court ay ayiday guushii ruuta uu kasoo hooyey doorashadii bishii hore dalka ka dhacday howlaha u diyaar garowga dhaarinta mas-uuliyiintan oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka socday fagaaraha kasraane stadium ee magaalada nairobi ayaa shalay galab lasoo gabagabeeyey xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka doctor karanja kabijo ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan lixdan kun oo qof ay si toos ah uga qeybgeli doonaan xafladda dhaarinta ruuta iyo ku-xigeenkiisa waxaa sidoo kale munaasabadan goobjooga u ahaan doona labaatan madaxweyne iyo marti sharaf kale oo muhiim ah oo gaaraya ilaa laba boqol waa laba kun iyo shan boqol albaabada garoonka kasraani ayaa la furay abaara afartii subaxnimo ee maantay waxaana kenyaanka halkaasi tegaya loogu baaqay inay fariistaan ugu dambeyn sideeda subaxnimo dhanka kale ismaamulka mombaaso ee gobolka xeebta ayaa waxaa kasoo tegay dumar ka qeybgalaya caleemasaarka madaxweynaha maxamed cabdi bootaar ayaa dhammaystiraya
waa dareenka dumar habeennimadii xalayeed ka soo baxay magaalada mombaasa oo ka qaybgelaya caleemasaarka maanta madaxweynaha cusub ee kenya doctor william samoy ruuto iyo ku-xigeenkiisa rigadi gashagwa oo ka dhacaya garoonka kasarani ee magaalada nairobi iyagoo ka hor intaysan ka soo bixin magaalada mombaasa la hadlay warbaahinta star ayaa waxa ay muujiyeen dareenkooda waxaana ay sheegeen inay rajo weyn ka qabaan madaxweynaha cusub doctor william samoy ruuto maanta farxad aada u weynaa maqlaynaa haddaan reer mombaasa aan nahay maamayaanka kulli inta joogaan waa gabdhihii iyo maamayooyinkii uu u dadaalayeen ruto inuu kuuro helo mombaasa kulligeeda kuuraheeda waa maamooyinkana arkaysid inaa maxay tahay aan u dadaalnay maantana fursad waxaan ku helnay in aan asaga markii oo lasoo la dhaarinayo inaan la joogno soonko dadaalkiisa isagana aad iyo aada ugu mahad celinaynaa oo maanta baabuurna siiyey in aan ku soo aragno ruto meesha lagu dhaarinaayo waxaana jeclaan lahayn inuu ruto uu gacantana qabto haddaa maamooyinka mombaasa aan nahay waxaan rabaa in uu aad iyo aad uunoo qarab qabto oo becsharada iyo wax walba uunoo furo
jina naitwa Mildred Odinga mimi ni presidential coordinator team Sonko na Mombasa County na nafanya kazi na Mheshimiwa Ruto katika ofisi ya UDA. Leo ni furaha kubwa sana kwa kina mama kuenda kusherekea na Mheshimiwa Ruto, haijawahi tokea kwa sababu kina mama wao wanabanwa sana na hawa viongozi wetu wa kiume lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Mike Mbuvi Sonko, yeye ndiye mwenye hii timu na yeye ndo amewasimamia kuanzia chakula mpaka gari mpaka watakaporejea nyumbani.
Aa, sisi kama watu wa Mombasa, Waswahili wana msemo wao, tuliamua kukisaliti kidole na jiwe, kwa hivyo liwalo limekuwa. Na sisi kama watu wa Mombasa tumeamua safari tukasema, punda hafi na mzigo utafika. Ndio maana Mheshimiwa Ruto tumehakikisha kwamba yuko ndani ya State House. Kwa hivyo hii vuguvugu limwendee Mheshimiwa Ruto. Sisi kama mijike ya Mombasa tunataka e, Mheshimiwa Honorable Dr. Ruto atutambue, ajue e, umuhimu wetu sisi kama majiki ya Mombasa, vuguvugu ambalo limetupata ndani ya siasa hizi.
Sawa leo kuwa rais mtetezi wa wanyonge, leo Ruto ndiye rais wa indhaha dadka kenyaanka ee dadka ku nool gobolka geeska afrika iyo caalamka ayaa waxa ay ku soo jeedeen saaka garoonka kasarani ee magaalada nairobi iyadoona munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee kenya dr william samoy ruto lagu martiqaaday ku dhowaad lixdan kun oo qof oo kenyaana oo ay ka mid yihiin laba kun iyo shan boqol oo qof oo si hersara loo martiqaaday oo ay ka mid yihiin toddobiyo toban madaxweyne sideed ra-iisul wasaare madaxweyne ku-xigeenayaal wasiiro arrimo dibadeed iyo safaaradaha caalamka ee magaalada nairobi waa qayb ka mid a dumarkan magaalada mombasa ka safraya si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee kenya william samoy ruto iyadoona ay macno gaara ugu fadhido dumarkan oo sheegay in noloshooda ay ka rajaynayaan inuu wax badan ka bedeli doono marka uu si rasmiya dhaarintiisa ay u dhacdo madaxweynaha cusub ee kenya william samoy ruto maxamed cabdi bootaan warbaahinta haysta magaalada mombasa magaalada mandheera ayaa waxaa lagu qabtay shir ku saabsan sida looga dhabeyn karo heshiis horey ay u wada gaareen beela halkaasi wada degan cabdiqafaar cumar ayaa warkan dhammaystiraya waxaa magaalada mandheera lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga dhabeyn lahaa heshiis ay horay u galeen beelaha gare iyo dagoodiye ee dega ismaamulka mandheera kulanka ayaa waxaa goobjoog u ahaa barasaabka ismaamulka mandheera maxamed aadan khaliif culumowdiin iyo odayaasha labada beelood intii uu kulanka socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo hirgelin lahaa heshiis labadii kun iyo labaatankii ay galeen labada beel oo uu garwadeen ka ahaa xilligaasi sheekh umal kaasi oo ahaa bixinta magta dad ku dhintay dagaal beeleedyo hore waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha kulanka ka soo qaybgalay oo warbaahinta la hadlay waxaan ka hadalnay dhacdooyin badan oo ka dhinac jiray kama dilka camal ama accident wax gaari ku dhintay camal arrimihii maanta meeshaan ku hadalnay runtii arrimihii kulli waan ku heshiinay taariikh baan u dhiganay waxii kolley dhiigiina waan ku heshiinay sidii sharci islaam ku heshiinay kulli waxaan ku heshiinay muddaan u qabanay biidnillaahi kariim waxaan aan rajaynaa muddo gaaban dhammaad sanadkan inaan dhiig kulliis ka bixinno ayaan ku heshiinay magacaygna waa goosmar raqiso waxaa meesha mandheera shir afar saddex geesood aan ku dhignay shir u dhexeeyey beesha garre iyo dagoodii arrimo badan oo khilaafaadka ku saabsan dhiig badana dhexdooda jira dhiig la kala qaadanin oo labada cid u dhexeeyo oo garana dagoodii ka rabaan dagoodina garre ka rabaan ama oo muddo badan soo jijiitamayaan iskugu maalin maanta oo aan ka cabsanay in infection ka dhasho oo dhib kale laga sii qaado anagoo ka cabsanay ayaa shir degdeg ah oo labadan cid aan iskugu keenay garre iyo dogodiiba waxaan ka soo yeernay banis iyo ramob waa lagu soo yeeray ilaa mandheera shiraa meeshaan ku qabsanay shirka marka maanta afar qodob baa laisku maqlay saddex dhiig waxaa laga rabaa cidda garra yar oo lagu dilay malkamari oo jimcaale ah hal milyan iyo shan boqol kun garre waa oggolaaday inay bixiyaan sanadkan dhammaadkiisa taarikh soddon bishii labiyo tobnaad shilkan waxaa way gaari oo yar ku dilay khalaaliyo hal milyan iyo laba boqol kun iyagana waa ogolaadeen isla taarikhdaas oo disembar taarikh soddon inay bixiyaan tan kale cidda dagoodiina way ogolaatay halkoo dhiig oo malkaruqa ku haray oo laga rabay oo afar milyan iyo lix boqol kun ah iyagana waa ogolaadeen inay keenaan bishan disembar dhammaadkeeda inay keenaan iyagana waa ogolaadeen marka dhiiggii kalena waa gaari accident oo dad ku dilay oo qaarna lacagta dhinacna waa laga bixi laakiin waxna hereen oo cidda garan laga rabana iyagana waxaa waye waa la ogolaaday waxaana la bixina taarikh soddon bisha afraad sanadka cusub soo socda marka midka malkamari waxaa la bixinayaa janwari ay isku ogolaadeen marka nabadaa lagu dhammaystay afjarnay waxaana dhex yeelay dhiigag saddex dhiig ciddi reecabeeha laga rabay annagana hal dhiigaan lagala rabay halkayni dhiig inaan bixinna ayaan ku heshiinay bisha laba-iyo tobnaad soddonkeeda inaan bixinaan ku heshiinay reeca bahayna saddex dhiigaan ka rabnay ayagana muddo ay u qabsadeen sidaas oo kalooto muddooyin aan isu fogeen saasaan kusoo gabagabayn saddex dhiigna ayagana inay bixiyaan si nabadgelyo ku bixiyaan annagana aan sidaas ku bixin ayaan ku heshiinay dhanka kale barasaabka mandheera maxamed aadan khaliif ayaa u mahadceliyey odayaasha sidoo kalena ku booriyey in nabadda laga shaqeeyo marka taas markaan ka soo gudubno haddana waxaa iga faraxay markaan maqlay maanta way fadhiisateen go-aana la gaaray waa la heshiiyey haddaan markaan maqlana waxaan dhahay laazim inaan imaado oo oo aan idin dhahay magaalada tihiin waana sharafteen ee, codskayga aan soo diray cogahoo culays ay ahaan ay qaadateen ee, shaqo fiican aad qabateen kheyr allah idin siiyo marka aniga waxaan idin sheegi rabaa gabanagiin haddaan nahay arrintan oo nabad ah waxaanan ku bedelan karno ma jirto wax kasta meel kasta qarash kasta inaan ku galno waa inaan horiyaan soo wadno maxaa sababe waan adray labadiiba waan agray nabad la-aanna waan soo marnay nabadina waan soo marnay soo maa ma ma doonayn inaan ku noqono meesha hore waan kasoo tagnay alxamdulilah hadda mandheera meel ad aaday oo mandheera waa la amaana waxaa la mandheera waa meel fiican waay electionkii lasoo maray waa la socotay sidii id intuu electionka jiray in kale lama lama- lama garanayaba nin walbaba ninuu rabo soo doortay campaign sidii nabad aan soo mari aan soo sameynay waxii dhib ma jirin electionka si nabad aan ku rinay doorasho ga- markii doorasho bilacdana sidii nabad aan kasoo gudubnay insha allah waxaan rabnaa inaan isla shaqayno odayaasha haddaad tihiin iyo culimmadii iyo interpeace iyo government national iyo county governmentba insha allah inaan dadaalno oo oo aan sii adkayno si sidii arrimihiin hadda aan ka hadlayno oo waxaan hadda ka hadlayno waxaa waaye waa dadka dhintay allahu rahma iyo dhiigooda dadka dhibkan geysadana meesha ma joogaan soo maa dadki dadka dilay banaankaas jira inay shilin bixin doonina baa laga yaabaa waa nasiib darra laakiin waa laazim inaan waajibna saaran waayo dembigii ay galeen inaan ummadda kale aan ku dhaafin oo dhibka kale inay ka imaadin aan ka baadbaadin soo maaha cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta sta ismaamulka mandheera
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu eh, shacabka ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay dowladda inaysa waxba ka hagran doonin inta karaankeeda ah ayna qeybta ugu weyn ka qaadan doonto sidii al-shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada ay ku sugan yihiin waxa uu sheegay madaxweyne inay waajib tahay in loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaab xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa dhankiisa shacabka wuxuu ugu baaqay inay isaga fogaadaan meel kasta oo shabaabka ay ku sugan yihiin maadaama hadafka ugu weyn ee dowladda soomaaliya uu yahay la dagaalankooda iyo ciribtirkooda loona baahan yahay in aysan dagaalka al-shabaab ku wajahan shacabka soomaaliyeed wax dhibaato ah kasoo gaarin
waxaan rabaa inaan hal qodob oo hal fariin kale oo gaar aan ku darsado oo ah dagaalka muxuu ahaaye lagula jiro kooxda nabaddiidka ee argagixisada dagaalkaasi meel fiican uu marayaa ee waa dagaal waa dadnimadii iyo xorriyaddii iyo dhowristii eh, daaficii diinteenna ayaan dagaalkaas ugu jiraa dadka soomaaliyeed oo dhan ay ugu jiraan maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro waa bogaadinaynaa waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo dowladdanna wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa male maanta in shacabka eh, muxuu ahaay nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo aan ka hortagno macaluul dalkeenu inaanu gaarin markaan leenahna waxaa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii dadkii meelaha macaluusha ay ugu dhimanayaan waa meelaha muxuu ahaaye nimankaa nabaddiidka ah ay ka talinayaan dadkeenna si aan macaluusha uga badbaadino aan ka xoreyno nimankaa si aan u gaari karno oo aan u- ugu gey karno wixii ay ku badbaadi lahaayeen marka dagaalka nimankaasi waa sidaas fariin qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan oo ku daray waxay tahay dadka soomaaliya meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan nin kastoo shabaaba waa hadaf Ni- ciidan kastoo shabaaba waa hadaf qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ha ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw ka fogaaw waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan shacabka soomaalida sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah meelaha dadaan wacyigelinaynaayo waa wacdinaynaa ay leeyihin wacdigooda waa wacdi qaldan ayaan loo tegin meelaha ay joogaan yaan laga dhowaanin meesha uu yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo qofkii afduubtaane afduub ku haystaan waa meeshiisa garaawshiyuu leeyahay ka fogow ayadana waa talo kale fariin kale oo shacabka soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yidhaahda dagaalka shabaab ha ku dhimanin adiga oo aan ayaga ka mid ahayn oon aan ognahayn dadka soomaaliyeed inay shabaab ka mid ahayn oy ku mabda ahayn ay ku rabitaan ahayn ay ku magaciisi ahayn dadka soomaaliyeedow walaalayaal ka fogaada ka fogaada shabaab aada iyo aad ayaa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigu hogaaminayo oo ka qeybgalaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee kenya william ruuto ayaa xalay soo gaaray magaalada nairobi madaxweynaha ayaa kamid ah hogaamiyaasha dalalka gobolka iyo kuwa caalamka ee ka qeyba caleemasaarka william ruuto wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowlada soomaaliya daawud aweys jaamac oo kamid a wafdiga madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in kasikow ka qeybgalka caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya uu kulan gaar ah la qaadan doono dhigiisa kenya william ruuto ayna ka wada hadli doonaan arrimo dhowr ah oo ku saabsan danaha labada dal waxaa uu wasiirku tilmaamay in heshiis kasta oo labada dowladood ay wada galeen uu noqon doono mid sii socda haddii aysan jirin arrimo kale iyadoo sidoo kalena soomaaliya iyo kenya uu ka dhexeeya iskaashi la xiriira dhinaca amniga waxaa caawa magaalada nairobi soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wafdigaasi ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan waxay u yimaadeen martiqaad ay ka heleen dowladda kenya oo ku aadan ka qaybgalka dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay kenya mudane william ruto madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ruto caawa qadka telefoonka ayay ku wada hadleen waxa ugu weynaa ee laga hadla waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo dhinacyada labada dal ay iska kaashan karaan iyo in uu jiri doono kulan gaar oo labada madaxweyne dhex mari doona sidaad ogtihiin kenya iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aad u dhow oo waddan aan walaalanahay oo waxyaabo badan ay naga dhexeeyaan marka ka qaybgalka madaxweynaha waxay tusaale u tahay sida uu usii xoogeysanayo xiriirka labada dal loona doonayo in labada shacab iyo labada dalba ay muujiyaan iskaashi dhinacyo kasta ah arrimo farsamo arrimaha farsamo waxay u yaalaan gudyada farsamo ee labada dhinac ay samaysteen oo ku saabsan dhinacyada ganacsi qaabka loo samaynayo laakiin xiriirka ganacsi labada dal waa wanaagsan yahay wixii kale farsamahana gudyo farsamo ay ka hadli doona dabcan heshiis kasta oo labada dal ay galaan waa heshiis sii socon doona haddii dowladda hore ay saxiixda haddii dowladda cusub ay saxiixdaba heshiisyadii hore u jira labada dal way sii socon doonaan sida aan kuu sheegay haddii ay jiraan arrimo farsamo way jiri karaan gudyo farsamo oo ka hadli doona sida loo saxayo qaabka farsamada laakiin heshiis hore labada dal u dhex maray waa heshiis sii socon doona haddii la yidhahdo wadamada gobolka ku yaala oo dhan waxay heshiis ku yihiin dhinaca amnigooda haddii ay timaado iskaashi dhinacyo dhinacyada amniga haddaba soomaaliya waxaa ka jooga kenya ciidamo ka tirsan amisom amaba admis hadda loo bixiyey ayaa ka jooga marka dalalka gobolka ku yaala khaasatan kenya iyo soomaaliya xiriir dhinaca amniga oo ka dhexeeya mar walba
ugu dambeyntan madaxweynaha dalka ukrein valdimir selenski ayaa wuxuu sheegay in ciidamada difaaca ee wadankaasi ay dib ula wareegeen dhul isku weer ahaan gaaraya lix kun oo kilomitir dhulkan ayaa waxaa horey ukrein uga qabsaday ciidamada dowlada ruushka hogaamiyaha ukrein ayaa horumarka ay sameeyeen ciidamadiisa waxauu ku tilmaamay guuldaradii ugu weyneed ee soo gaartay xukuumadda moscow tan iyo markii duulaan dalkaasi ku qaaday labaatan iyo afartii bishii labaad ee sanadkan